dab xoogan oo geystay khasaare maaliyadeed ayaa ka kacay suuqa xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab iyadoo guryo iyo goobo ganacsi uu dabkaasi cagta mariyay wariyaha v o eda ee dhadhaab cabdisalaan salas ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray dabkan oo ah mid aada u xoogan ayaa dambas ka dhigay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab iyo saddex guri ee ay deganaayeen qoysas qaxooti ah dabkan oo ka kacay xaafadda f f ee isla xeradaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare maaliyadeed iyadoo laga badbaadiyey carruur yaryar oo ku sigtay inay dabkaasi ku halaagsamaan xamdi maxamed cali oo ka mida qoysaskaasi guryahooda uu dabka ka kacay ayaa v o edu u sharaxday khasaaraha musiibadaasi ka dhalatay wallaahi dabkan saakuu kacay abaare waxaan u malayaa markaas waxay ahayd shan saacii bar adi meelahaas ay ahayd waxaa ku gubteen oo ku baaba-een rag ganacsi oo iisheeg baqaaro oo alaaba ugu jireen sida hadda adi saddex baqaar oo camal way gubteen iyo farmashiye guryana way gubteen marka saa ay tahana dabka shan saac kacay adi waxaan u malayaa dadkii horta ree dhagaxley wallaahi bilaa saaid ay u mahadsan yihiin daaidan ugu mahad celinayaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waayo haddee ayaga ahayn ilaahay ka sokow ilaahay baa wax damiye ka sokowna ayagaa damiyeenoo dadaaleen meesha horta biyo la-aan ba anaa ka jirtay hataa heer waxay gaareen biyaha maartaay xaafadihii biyihii ilmihii loo aroorta nin walba uu dargaankii u aroorta uu la soo ordo uu damiyo waxaa garatamaa taageedna waxaa laga dhigay markaa guryihii ayaga gubteen waayo waxay samayn jireen marka horeeto ganacsatada iyo dadka kaleeto oo magaalada ku nool waxay samayn jireen dab markuu kaco alaabtan baa lagala bixi jiray guryaha dabki waa la fasixi jira laakiin tariibkan waxay isku dayan in dabki kontaroolaan ay maaragtay nafaf faraf ilmo yaryaroo hadda waxaa jirta umul cunug umula waxaa jira hooyihiis guriga ay oga tagtay oy suuqa adeeg eega doonatay markay soo noqonaysana dabkii horteeda kace wax khasaare nafeeda miyaa dabka ka dhashay marka laga tago in hanti fara badan halkan ay ku baaba'deen may hadda wax khasaare ama wax dhimasho hadda oo dhacay ma lahan laakiin waa lagu sigtay cunug yaroo hadda umulaagubay oo dhimani gaaray oo meesha ku gubani gaaray laakiin ilaahay amarkiisu waa ummadda muslimka oo soomaalida badbaadisay oo meesha imaatay marka qaxootina wallahi cabsalaana wuu iska dhib badan yahay waayo magaalo dhan oo dabdamis lahayn dhibkeeda ay leedahay soo xagaratamahan guriga annaga banaankan ka joogno laakiin se koronton waay waxaan waxaan dhibkan oo dhan koronton buu ka kacay horta wallaahi dowladda inoo soo gurmato waayo askarta hadday maanta aysan ahayn dhagaxley horta maartaay maanta ilaahay ka sokow may badbaadeen soo xagaratamaan hataa heer waxaa la gaaro guri dhan oo gubanaya intii gaariga booliista lagu daba jiido ee biyada soo xagaratamaan waa u mahad celinaya wiilisha maanta naftooda hureen oo maaragtaay dadkan soomaalidan muslimiintan oo dhibaatada ku dhacday badbaadiyeen batuule aadan xuseen walaal meesha anaa ugu horreeyey dabka oo qiiqaan imaaday meel sbees oo aan ka baxana waan waayey ilbaabkana ugu yar khatar carruur yaraa joogtay maamo kale ay igu soo gaartay ilbaabka gudaha layga furay ilmaha yar oo waddada saa u jiifaana uma ilmihii baan qaadnay waan la cararnay dabka saa'id uu basbaasay waxaa ku gubatay shan guri lix guri toddoba guri xamal gaarays guryaha la weysasaariya mogtahay magacayda waxaan lahaa maxamed suuqa dhagaxley ayaa maanta dab ka dhacay dabkaasoo uu ka bilaawaday adii laba tukaan oo isku dhegan si u bilaawaday ma garanayn laakiin waan annaga goobayanaan soo xirnay meeshaan aadnay marka dabka markaan u tagnay dabka saa'id u ah adii waan isku daynay meesha waxaan ka qayb qaadatay dhallinyaro fara badan iyo haween wax loo kala hara ma lahan cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab